si guud waa run roobkii dayrta ka curtay deegaanada inta badan gobolada way ka dayeen normally roobka dayrta sagaal gobol buu ka da-aa gobolkan faafan iyo city waxaa weye inta badan dayrtu kama da-do karantaa ka da-da walow gobolka faafan degmooyin ka mida dayrtu ay soo gaadho sida xarshin oo kale iyo maaragtay degmooyin lamida ay soo gaadho dayrtu roobka marka la qiimeynayo inta badan waxaa lagu qiimeeyaa mani normal bilow normal iyo inuu maaragtay yahay undi roob iska shuuxa boqolkiiba lixdan meelaha uu ka da-ay waxaa weeye roob caadi ah baa ka da-ay oo normal ah oo aada u fiican baa ka da-ay boqolkiiba labiiyo soddonna waxaa ka da-ay maaragtay roob ka hooseeya levelkii caadigaha ka hooseeyaa ka da-ay sideedda kalena roob shuxshuuxa ka da-ay guud ahaan deegaanada marka wuu wada gaadhay gobolada wuu wada gaadhay laakiin gobolladu way u kala badbadan yihiin waa tahay maadaama oo dadka deegaanka ay soo mareen abaara adag siday ugu diirsadeen roobkaas si aada iyo aada u maarata u heer sarraysay ugu diirsadeen sababtoo ah aad la socotay waxaa waxaa waxaa deegaanka soo maray abaare aada u kulul baa soo maray hadda afar xilli oo isku xigay roob fiican lama helin saadaasha hawaduna waxay muujinaysay in hadda dayrta lafteedu aysan fiicnaan doonin bay muujinaysay welwel fara badan baa marka jiray iyada oo intaas yani abaar lasoo maray haddii haddana dayrtu ay xumaato in dhibaato aada u weyn ay ka dhalan doonto yaa la filayay laakiin sida hadda dayrtu ay ku socoto dadka maaragtay dee uun khibradda u leh dabeecadda deegaankeenna khibradda u leh waxay tilmaamayaan inay si wanaagsan ku bilaabatay oo hadday sidaa ku socoto maaragtay barwaaqo ay noqonayso haddii ilaaha yidhaahdo marka dadku aada bay ugu diirsadeen runtii waa mudan wasiir adigoo mahadsan maadaama ay roobabkii curteen waxaa jiri kara fatahaado ka dhalan kara maxaa diyaargarow oo aad ka samayseen arrintaa arrintaas qorshaa nooga yaala waxa weeye inta badan waxaa xoogga la saaraa degmooyinka ama deegaanada ku yaalla webiga jiinkiisa webiyada jiinkooda ku yaalla kuwaasaa xoogga la saarayay waxaa jira qorshe ka hortaga maaragtay wixii dhibaatada ka dhalan karta fatahaada oo yaala xafiiska u yaalaa jira hadda isniinta shir baa la qaban doonaa haddii allayd waxaa laisugu yeedhayaa xafiisyada bahwadaagta oo dhan iyo hay-adaha laisugu yeedhayaa waxaa laga doodayana waxaa weye sidii loo update garayn lahaa ama loo cusboonaysiin lahaa qorshaha maaragtay ka hortegidda fatahaada sidii loo cusboonaysiin lahaa doorkan waxaa kusoo biiraya ma garanaysaa meelo kale oo aan ahayn webigii baa kusoo biiraya oo togag waxaa jira dhaadheer oo deegaankeena dhex mara togagaas iyaga laftoodu fatahaaday keeneen ilaa hadda xogta aan hayno waxaa weye laba goobood baa ay biyuhu ku fataheen oo dadkii ay ka guureen labada goobood waxaa weye gobolka qoraxay maraacaato iyo iyo jiracle oo labaduu gobolka qoraxay ka tirsan weli khasaaro maaragtay hanti iyo iyo naf midna lama soo sheegin laakiin labada tuulaba in ay dadkii ka barabaxeen baa yaa maaragtay la sheegay saa darteed fatahaadu waxaa weye waa dhibaato iman karaysa weeye mar walbana wax lagu talagelaya weeye waxaa jira talooyin mar walba aan dadka u gudbinaa jira kuwaas oo ah in diyaargarow lasii sameeyo oo lagu talagalo haddii roobkuu bato in fatahaadu ay iman karto sidaa darteed in laga fogaado meelaha biyomareennada noqon kara ama biyuhu ay kusoo fatihi karaan in laga fogaado webiga jiinkiisa in laga fogaado meelaha maaragtay dooxyadu ay kusoo daacayaan in laga fogaado dadka laftoodu inay isu diyaariyaan oo waxaa jira farsamooyin daadadka lagu moosaa jira sida jawaano ciid lagu guray oo aan kharash uga baahnayn dadka marka waxyaabahaasoo dhan waxaa weye waxyaabo fariimo aan u dirno dadka xilligan oo kale loo diro lagama maarmaan tahay dadku inay mar walba fiidhoonaadaan oo ay ku talagalaan in biyaha soo rogmanaya ay khasaare keeni karayaan abaar adag ayaa lasoo maray muxuu yahay qorshaha xafiiska ama dowladda dhanka ka faa'iidaysiga roobabkan si wax soo saar ama dhanka beerashada loogu dadaalo ee dhinaca kaysashada cunnada iyo calafka xoolaha si markaasi looga baxo xiliyada abaaruhu ay yimaadaan loogu baxsado arrimahaas maxaa idinka qor wallahi qorshe ballaaran baa dowladda uga yaala waxaa xoogga la saaray sanadkan ma garanaysaa in wax soo saarka la kordhiya xoogga la saaray waxaana loo arkay inay tahay sida keliyaete lagaga hortegi karo waxyeelada abaaraha ka dhalanaysa waxaa la bilaabay mashruuc la dhaho dalag iyo daryeel baa la bilaabay mashruucaas xilligii guga yaa lasoo bilaabay runtii meelo badan si fiican buu mashruucaasi uga hirgalay saa darteed mashruucii unbaa sii soconaya hadda lafteeda wax soo saarkii iyo kordhintiisii iyo sidii xoogga loo saari lahaa unbaa sii soconaya